عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ballintaan kitaabka bilaabin kolley su-aal yarun bay noo taagnayd oo dee xadiidkii waan isla helnay bal waxaan lahaa ruwaaddiisan waxa la yidhaaho raawigan baa daciif oo markaa sidaa daraaddeed baa ama xadiidkii laguba daciifin karaa ama dee arrinkan uu sheekhu ishaaray bal taasun baan islahaa yeer eg ama taraajimtiisii kolley intii taraajimadana dee waxaan filayaa waa soo aragteen saddex nin baa ugu muhiimsan saxaabiga iyadu dee hadal ma laha inta ka horreysa malaa ninka dee sheekha muslimina iyaduna waa imaam ee bal waa inta dhexe oo kale kale idinkana faa'iida idiin tahay oo bal sida ruuxa tarjamadiisa loo eego san dee in waxa uu yahay xukumkiisani ama ninkani loo ogaado gees kalena arrimuhu iyaduna jiro had iyo goor aan soo qaado ninkani waa taabici dhexe waa taabici yar waa atbaacu taabiciintii dhexe waa kuwoodii waaweynaa waa kuwoodii dambe kutubta qaar waa laga faa'iidaystaa ama kitaab kutubna lagama faa'iidaysan karo oo jaanibkaas bal si umuuraha loo yar ogaado unbay iga ahayd tadriib ahaan baltan inuu ruuxu isku talagalo tiisa yar eego gees kalena kutubta dee taraajimta iminka kitaabkii kutubtaba ugu dadku ay dejiyeen ugu sixo badnaa baan kuba jirnaa axaadiidiisi waa inoo sugantay xataa inta yaree naqdigu aimadu ay kuba keeneen inta badan waa umuuro kolley ama halkii heerkii ugu hossareeyinbuu hoos uga soo dhacaya saxiixnimadii kama tegayo ama waa umuuro ikhtilaaf basiidoon xadiidka raadaynayn barbarhkood mooyaane midharh mooyaane waa wax laga jawaabay baan leenahay saa daraaddeed axaadiidii waa axaadiid inoo sugan oon saxiixayn muslimna waa saas oo kale de bal wixii naqdi kuba yimi wixii jawaabtoodu aanay xoog badnayn ama ictiraadku uu xoog leeyahay uun mooye oo iyaga rijaashan hayamadii horea barhkood odhan jireen kol hadduu ninku saxiixa muslim ama saxiixa bukhaari ku sugan yahay qad jaaza alqandara kaabadii buu ka tallaabay ujeeddadu waa nin markii hore hadduu kaabadii meeshii kaba gudbay ninkaasi hadal ma laha weeye waa ninkaa isagu imtixaankii sare kaba gudbay kaabadii kaba tallaabay oo bal horta dadku waa dad saasaan leenahay waanay jiraan ruwaaddu ruwaaddee aan martabada ahayn oo ama mutaabaco ay ula yimaadeen ama shaahid ay ula yimaadeen ama ruux kaleba la socdo oo maqruun oo ka kala cumdo yahay bal maalan umuuro siyaasa ama kolkol muslim oo kale isagoo xadiidkan la garanayo raggii iqaada ahaa ay warinayaan ayuu kolkol dariiq kalaam ku sugan yahay uu u doortaa waayo xadiidkii baa macruufa cilatani kuma keenaysa gees kalena sanadkan uu doorta caaliya sanad caaliya tii kalena naazil bay noqonaysaa kolkol caaligaa doortaa sidee kol ragga qaarkood markii la weydiiyey uu yihi taasoo kale oo bal umuuro saasna way jiraanoo rag dee aan martabada ahayna waa kuba sugan yihiin laakiin ictibaaraad kaley leeyihiin xadiidkoodna ictibaaraad kaluu yeelanaya ninkan xadiidka asalkaa laga warinaya ka mutaabaca ama shaahid laga warinayaana isku mid maaho kolkol dee isagoo ninkii mutaabaca iyo shaahid laga warinayo kitaabkan geli karaa isagoon laakiin lagu tirin ahayn rijaashii dee ay iyagu xujaysanayeenee usuushayd aan laguba tirinayn bal kolley markaa umuurahaasi kolley waxay noo keenayaan hadduu maalin kastaba casharkan uu dhiganayo in bal xadiid keliya ka qaato tarjamadeedii yar eego kutubtaas uu laba eego kolley wax weyn ayaabaa in u kordhaya jaanib kalena way jirtaayo markaan isleenay magacyo baro rijaal baro haddii aan soo qaato bal imika kitaab taqriibka ugu yar ka soo qaad dee intaasoo kunoo nin baa kuba jirta haddaan idhaa waan daalacanayaa sian kutubtaa kaleba isaga daalacanayo on rogrogo uun waxaa dhici karta saacad inka yar inaan lix boqol oo magaci soo maro anoo isku wada mid wada maxamed ka bilaabmay ama cabdilaahi ma cabdiraxmaan ka bilaabmay magacyada ugu badan marka maxaan ka qaban karaa wixii kolkolba labadii magacna ay kulmayeen oo ay ku kala duwan yihin marka daalacasho saasa uun laguma baran karo ee waxa lagu baran karaa waa muwaarasada kolba xadiidkaa ku soo mariya axaadiida habeen kale sida kugu soo noqnoqonaya dadkan soo noqodka badanna waabad baran kuwa kale cusubna markaad had iyo goor aad u cinaayo teenad dhaafin wixiina uu yahay darsi had iyo goor kula socda dariiqaasaa lagu ogaan karaaye daalacasho bal maalan taasa oo imika tahdiibulkamaal oo kale haddaan qaadno waxaa dhici karta shan mujalad oo midkiiba shan boqol oo safxaye inay wada cayn ka bilaabayaan wada cayn yihiin dhammaanba shan wada cayna ama shan wada miim ka bilaabmayu ku wada uun taabic kii hore waa intaasoo magacoo shan mujalad galayoo xarafkaaga wada bilaabmay marka idilaacun saasa iyo marin inaad ruux ka baadhanaysa mooyaane daalacashaha tiraa kitaabkii baan dhammaynaya waxa kaaga hadhaa wax yar bay noqon lakiin marka kutubtadan kolley sanadkaa la dhiganayo een la dhaafin laakiin laga hadlo kolley waa wax ruuxii wax weynugaba kordhayo hadalkii waan yar dheereeyey ee bal dhowr ruux baan qaadan dee bal markaasna si aan xadiidka bal wax yaroon markaa raacin karo u raaciyo bal taraajimtii yaa soo eegay oo waan arkay waraaq kolley xitaa ay soo gaadhay waraaqda waan iskaba daynaya cid baa waraaqii keentay ay soo qoreen bal muhimku waxba hadalkiina ma dheeraynayno bal waxaan qaadanaynaa nin nin yaa u horeeyey bal imika markaas ciddii aad soo aragteen sanadka marka hesheen ha muslim ya muslim baan doonayaa marka yaa ka horeeya layth ibnu sacad isagana bes qutaybiya layth waan iska daynaa waa aimadii labadooduba laba imaam khayr baan qaadanay khayr maaye adaan kugu bilaabaya khayr magaciisa oo dhan khayr ibn nucaym alxadrami marka maxaad aragtay bal markaas ninkan waaya waaya o maxaad ku khatimaysaa raggii dambena raggan wax ururiyey ibn xibaan isaga iqaadkiisa kusoo arooriyay markaa weeye bal markaa horta mid baa jirto raggan ruwaad raggan aimadan jarx iyo tacdiil waxay yidhaahaan dee nin mutasaahil lagu tiriyo hadalkiisu waa dabacsan yahay kolkol ninkii heer aanu joogin baa dhici karta hadalkiisu gaadhsiiya mutasaahiliin bay yidhaahaan ibnu xibbaan oo kale jaanibka tawhiiqa waa taas jaanibka tajriixa waa adag yahay laakiin jaanibka tawhiiqa kolkol markaa le ninka ibnu xibbaan oo kale ama cijri uu yidhaaho waaba kan kolkolon ragga qaarkoodna waa rag mutashadidiina marka ragga mutashadidiintii ninka yidhaahaan waa hiqo ay heerka u quudhaan waa nin nin ka tegaye isaga markaa hadal dambe mahadin oo kaleo abu xaatim iyabaa ka mida raggan dee tashadudka badan lagu yaqaaniyo yaxya alqadaan iyo ninkay marka iyaga mid baa jirtaba ragna waa rag muctaadiliinoo labada dhinacba markaas iyagu waa raggaa dhexdhexaadka ah markaa raggaa mutashadidiinta arrintooda waxay tahay hadday nin tawhiiqiyaan dee waa nin ninka tegay markaa iyada meel baa la dhigtaa waa lagu dhega waa la qaataa laakiin ninku haddii tashadud badan lagu yaqaano nin uu hoos u dhigo ama daciifiyo bal waxaa lala eegaa talow aimadii kale ee ama isaga shidadiisaasoo adigu ka yar sahlanayd miyaa lagu waafaqay oo kaleo kolkol tacdiirkiis me waa sax waa la qaadanaya laakiin tajriixiisa dee ay u baahan kolkol waxaa laga yaabaa inuu ninkii oo dee nin maqbuula ah ama hiqaba ah isagu agtiisa aanu hiqanimo u qoodhin oo markaa in layskaba hubsado waa abu xaatim iyo yaxya alqadaan iyo raggale dee ragga abuzurc oo kale waa nin muctadila arrin kalena way jirtaayoo abu xaatim hadduu saduuq ninka cabiro waxay la martaba tahay iqa ninka kale leeyihin dad kale iqada ay leeyihiin ayay la martaba noqonaysaa khaasatan sheekhadiisii hadduu saduuq kaba cabiro waa cibaarada iqa isaga uba dhiganto waayo arrintiisa ayaaba yar adag bal marka waxaan haynaa iminka taama cid baa wax ku daraysa koley dee aqwaashu waa wax iska kooban cid in xaafid maxajar taqriibkiisa egtay miyay idinku jirtaa muxuu yidhi nucaym nucaym nucaym dee khayr ibnu nucaym baan ujeedaa saduuq waxna wuu raaciyaan filaya ya muxuu raacay faqiihba saadsahay joogta in faqiihi markaa kolley waa nin qaadiyu ahaa masar oo laba idhaaho qudaadii waqtigaa raggii ugu aqoonta badnaa uguba ahaa laakiin martabada uu dhigay isagu kolley waa martabad siqnimo ka hooseysa oo bal markaa saduuquu kaba cabiray bal waxaan qaadanaynaa nasaa-i waxaa lagu tiriyaa ragga isaguba adadag maaha ragga sahlan maaha ragga mutashidiin kolley tawsiiqooda uu xoogga leeyaa laguma tiriyaa bal hadduu nasaa-i yidhi imika waa siqo ninkii waxaan u qaadanaynaa iqaniman ka soo qaadayna iqanimo yaa ku xigay oo waliba cid kale ay hadasho markaa bal haddii lasoo eegay ninka labaad yuha waayo sheekh maxamed cabdullaahi ibni hubeyrata sabai waaye isagana maxaa aan soo aragna waaye axmed wuxuu yihi siqoydhaa sax nin la yaqaano ciyaarad macrif waaye bal siqanimada waaye labadaasay ahayd cabdullaahi ibn waanayn isaga waxaan filayaa ninkan asaduuqiyo taase waa nin bal waan kuba kaaftoomayna waayo waa nin hiqaan leenahay arrin kalena aan yar mala isbaraarujin mudan xaggaa taraajimto kutubtu kuwana waa kitaab aqwaashii hebel baa saayidhiyo hebel baa saayidhiyo hebel baa saayidhi buu dhiganayaa macnaa aqwaashii ahlijarxi watacdiil kolkolna waxaa dhici karta inaad khulaaso ka weydo khulaaso ka weydo dee imika haddaad tahdiibulkamaal qaata ama tahdiibka xaafid ibnu xajar oo kale ama kutubta kale dahabiye waaweyn oo kale isaguna tahdiibulkamaal mukhtasaraadkiisa waxaa laga yaabaa ahluljarxi watacdiil aqwaashoodii bay soo naqlin oo kolkol ruuxii dee bal maalan aan umuura kala ictibaarin inuu kolkol khulaaso waayo laakiin kutubtan yarar faa'iidadeedu waxa ay tahay bal waxaa laga yaabaa inay dee aqwaashii intay isu soo xooriyaan ay markaa wax xukum iyagu xaggooda khaasatan dahabi kitaabkiisa kaashifka iyo xaafid marka la eego kitaabkiisan taqriib oo kale macnaha waa khulaasadii wixii la yidhi iyo wixii agtooda laba raajix noqdo waa xukum xaggoodia oo markaa taasi ruuxii mubtadi ah waxay ugu yo fiican tahay hadalkan badanee hebel sidaasuu yidhi abu xaatim baa yidhi ibnu maciin baa yidhi halkan baa yidhi san oo kale oo dhici karta in kolkol aqwaashiina waxyaalo aan isku martabo ahayn aad heli karto iyagii bal waxay tahy taasee bal cabdullahi ibnu hubeyrana markaa waxaan leenahay oo nin hiqa ah waxaa inagu hadhay nin kale saxaabiga hortii bal cid kale ha hadasho un iyadna wixii lasoo arkaan doona calaqal waa tadriib ahaan baan uga jeeda yaa waay abu تميم النعم الجيشاني نعم مقعيس عبد الله بن مالك واي صح يا اه واثقوا يلي وحكى لهم يرع صناين ثقة نمو واي بل سجنا واثقة بل ما كان ينوصل يربح يدتكي مركن اجنو سنة كان رجاشي سي مركن khayrna aan ka dhigno inuu iqayo inay wada iqaad yihiin dadkana imika dee tadliis lagu sheegay ama inqiaac meeshii ma jiro xadiidku marka jaanibkaasa mubsilmuu saxiix yeelay oo sanuu kuba soo saaray waa xadii asala bal waxa weeyaan nasaa-iyaan odhaninba laakiin waxa weya muslimuu saxiix yeelo marka laba arrimood baa jira intaan mid yar eegin bal raggan siaan ku kala saari karnaa xagga dabaqaadkii keebaa taabiciya keebaan taabic ahayn wixii ad soo aragteen baan leehay bal dee waayo habeen kasta waxaan leeyahay hebel waa san iyo waa san waa mid weyn iyo mid yar maxaa idinkii soo aragteenoo imika ninka ugu horreeyaan qaadanaya ninkaa hore muxuu yahay maxaa soo aragteen taabiciya waayo taabici baa tidhi ya yaa cid kale ha sheegaya nacam taabici waxaan sheegaya hadda anugu xagga sanadka marka laga bilaabo xagga daba kagama niman waxaan marka laythi ninka ku-xigaan sheegaya layth ibnu sacad waa awalulisnaad eeg awalulisnaad iyo akhirulisnaad baa jira awalulisnaad waa daraftan akhirulisnaad darafta saxaabiga ku sugan yahay awalulisnaad waa daraftan musanifka iyo taas way awalulisnaad baan ka bilaabay marka ya may maya qutaybe layth dhaaf khayr waa waxaa tiri waa taabici sax baan ku dhaafay adiguna maxaa tiri saysa waxay tahay miyaad sheegi kartaa waay ma taas maan odhan anugu ta haye maxaa tidhi adigu ninka daba sheegaya xagga hore khayr baa ka soo qaad ibnu nucaym السادسة السادسة دائما لكن waxaan doonayaa taxdiid taabici iyo taabicu taabic iyo habkaasaan sheegaya ya atbaacu taabiciintii in kolley waan kusoo yar celceliyaa saadisa waan idhahaa kolley waa yar munaasabo in saadisana waa istilaax xafid ibnu xajar leeyahay marka waxaan sheegaya bal saddex kitaabaan si yar baan dhigi karnaa waa kaashif iyo khulaasaha khasraji iyo taqriib waa saddexdan yaryar ee ugu yaryar ee kutubtan lixdaana raggooda ku sugan yahay haddaan eegno kaashif iyo iyo khulaasaha khasraji kama faa'iidaysanayna ninkanu mataabiciga mise taabici maaha kama laakiin faa'iiday leeyihin waxay kuu dhigayaan haba yareeyeen lababa ha ka soo qaadeene sheekhyadiisii laba ama saddex ka midana way soo dhigayaan dadkiisa ay kasii wariyeyna laba ama saddex ka midana way dhigayaan marka miisadoodu waxa weeye raawigan markaad hesho sheekhadiisii wax ka mid ah ma dhammayn karaan ragga weliba sheekhada badan dee ninka la leeyahy waa fardi oo hebel unbaa kaba wariyey ama hebel un kaba rabiyey mooye laakiin sheekhadiisii qaar ka midana waan helaynaa sheekhadii laakiin taa aan garanee ninkani taabici inuu yahay iyo inuu atbaacu taabiciintii yahay halkuu kaga jiro taabicinimadaas kama faa'iidaysanayno kitaabka xafid ibnu xajara taqriib kuma sugna hebel baa u sheekha ninkan iyo hebel baa ka wariya taas kuma sugnaa laakiin muxuu ku bedelay waxaan dabaqaadkan labayo tobanka uu isagu tiriyey oo iyadu xadaynaysa ruuxani bal hadduu taabic yahay taabicnimadiisu mayuu weyn ma kuwii waaweynaa aan kuwii dhaxaa mise ku yaryara atbaacu taabiciintii miyuu markaa bal taasaan sheegayaa isaga dabaqaadkiisa dabaqada koobaad saxaabadu ka dhigaa ayaa kitaabku dee kolle waa kitaabkan ugu intishaar badan dadkuna inta badan ay isticmaalaan qolooyinka wax xaqiijinayaana kay u laabmaan weeye qaaliban marka shanta in dabaqada kow may marka dhaafne saxaabada laba iyo saddex iyo afar iyo shan intuba waa taabiciintii intaas laakiin shanaad marka uu joogo waa midharhkii midharhkii ugu dambeeyey saxaabada ninka arkoo barhkooda aan riwaayo lahayn acmash oo kale khaamisuu ka dhigaya acmashna adas uu arkay waxba kama warin laakiin waa aragti uu arkay marka xataa kolkol bay barhkood ru'yo unu leeyihiin aanay lahayn marka afartaas waa mid haddaan eegnoyn toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaadna waa tubaacu taabiciintii kuwii waaweynaa kuwii dhexe kuwiida marka la eego tobnaad koobiyo tobnaad labiyo tobnaadna waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay dadkii atbaacu taabiciinta la kulmo iyaguna kala waaweyn kuwii ugu waaweynaa caashiru odhan kuwii dhexe koobiyo tobnaad buu odhan kuwii ugu yaryara labiyo tobnaad buu odhanaya waa intaas ayuu ka dhigaa khaasatan waa inta dee kutubta inooguba sugan waqtigaa riwaayaadka kutubta lixda cid intaa dhaafsani maba jirto laakiin maxaa jirta dabaqa uu saadisa ku magacaabay lixaad gees markaa ficlan la eego waa atbaacu taabiciintii saabicadan bay isku mid yihiin waayo cid saxaabo ay arkeen ma jirto laakiin jaanib kale ka eegaa kolkoloo ah caawa casharkii haddii aan gaadha dee waa kan hadal kale ayna qaateen maxay eegaan haddii uu ninkani saxaabadii oo nool barhkood soo gaadhay waa soo gaadhay laakiin lama kulmin eg saxaabo uu la soo soo gaadhaa jirto la mucaasarooday marka maxay isku mid yihiin isaga iyo kuwii siqaaru taabiciinta ay waa isla da waa isla waqti laakiin kan siqaaru taabiciinka saxaabi buu arkay xataa mid keliya haba noqoto yaanu waxba ka warin isagu laakiin cid muu arag marka kuwaas gees marka laga eego siqaaru taabiciin way siman yihiin oo dee waa da-doodii waa dadkii isla dabaqada ahaayeen jaanibka markaynu aragti eegnana waayo umuurahana aragti bay ku salaysanyiin iyo la kulan eh marka jaanibka kole down saxaabadii arag saabicadii qoladii toddobaad buu laba mid yahay marka ninkan saadisuu yihi waa sax waxay ka dhigan tahay ninkani waa atbaacu taabiciintii dadkii ugu waaweynaa inta uu kaga duwan yahay saabico si ay imaam maalik iyo ragga wuxuu soo gaadhay saxaabo oo dadka noocaas dee ayuu markaa aanu la kulminuun baasan u ahayd bal markaa taas weeyo ninkani waa saadisa waxaan ka dhiganahay markaas ninkani atbaacu taabiciintii buu ficlan yahay kol haddaan saxaabi arag labada kale dee kolley waa garanaysa oo midna waxaa la yidhi thaalita ayuu ka cabiraan filaya midna mukhadaran baabuu yidhiiba waa taabici weyne oo rasuulka ilaahay baa gu soo gaadhay isagu markaa labada kale waa taabiciinta bal tan uga jeedaa saddexan kitaab faa'iidooyinkay kale leeyihiin haddii aad kaashif haysato ama khulaaso haysato waxaad helaysaa iminka ooba isagoo abu tamiim qaato wuxuu dhiganayaa abu basre inuu wax ka wariyey xaggana wuxuu dhiganayaa cabdullaahi canhu taasoo odhanaya ama can iyo canhu bay kala idhahaan can cabdillahi bni hubayre ka wariyey marka intaasuu ku dhaafi laakiin xaafid isagii wuxuu leeyahy dee ninkii unbuu xadidaya laakiin sheekhadiisiiya taa kama helaysidoo cid sheekhadiisii ay waxaas iyo kama helaysid lakiin de waa saddexda kitaabee baabka arrinta kale jirtaa khulaaso oo kale waxa laga yaabaa aqwaasha uu soo naqlinaya ee labadan imaamee kale markay leeyihiin hebel waa sidaa waa xukunkoodii markay khulaaseeyeen waa xukunkoodii buu noqonoo dee isagu khasraji lama derajo aha raggan lama derajo aha bal in sax weeye waa iga baraarujine in dee waxay noqonaysaa un umuurahaasna inaan kala dabdino jaanibkana iyo inaan odhan matigaan gaadhaynaa raggan waxba inagama gelin haddaynaan raggaa helin matigan maynaan heleen in haddaynaan raggan garanna matigan darajadiisu iyagiibaa xukumaya walow kitaabkani saxiixiye laakiin haddaa muxuu ku saxiix noqday ruwaaddiisii bay xusheen waa ruwaad wada iqaadade haddii ruwaad daciif iminka halkan ay ku jirto xadiidka daciif baabuu noqon lahaayo bal markaa taasoo macrifadii dee waa gees talabaadna dadka isku manzilo maaha isku martabo maaha manaasilshoodii baan kala garanaynaayo dee anzilu nnaasa manaasilahumna waa tii lafdi xadiid kuba yimi ama umirna an nunzila nnaasa manaasilahum lafdiga xadiidka lafdigiisa kale bal waan dhaafnay kitaabuladaniya adaanka kitaabkiisii weeye oo waqtiyadii salaada dee kollay shuruuddii bay kala mid ahayd cawradii oo la asturiya jaanibkaasna uu inoo horeeyo shuruuddii bay kala mid ahayd bal iminka waqtigu markuu galo waxa ugu horeeya dee lalaba yimaada waa salaada waqtigeedii hadduu galay in laba aadaamo aadaankiibaa markaa halkan uu sheekhu raximahu llahu tacaala waradia allahu canhu inooguba soo aroorinaya alaadaanna xagga luqada aliclaam weeye ogeysiin wax lays ogeysiiyo laakiin markay sharcan noqoto waa aliclaam biwaqti salaati bialfaadin maksuusa salaadii waqtigeedii baa lays ogeysiinayaa laakiin see laysku ogeysiinaya waa alfaad aan arki doono oo alfaadan aadaankan garanayna dee inoo macruufkaa taas baa laysku ogeysiinayaa qurdubina halkan sheekhu wuxuu kaba soo naqlinayaa qaaliban qurdubiganu wax ka soo naqliya waa qurdubiga muxadidka ee muslim mukhtasarkiisa sharxay isagaana ka weyn qurdubigan kale mufasirka laakiin waa isu sheekho isagaa u sheekha oo qurdubigan laba waa isla magaalo ee qurdubiga mufasirka meelo suuratunamliya ayuu kagaba soo naqliya qurdubigan muxadidkaa oo bal matalan taase aadna waa labadanna isku waqtigaa is soo gaadhay bal isu sheekhaba wuxuu yidhaaha aadaanku marka leega iyaday alfaadiisu yar tahay haddana masaa-ishii caqiidada oo dhan baa kuba dhan wuxuu ku bilaabmaya allahu akbar allahu akbar waxay kulansanaysaa taasi ilaahay wujuudkiisii iyo kamaalkiisii ilaahbaa weyn waxaa ku xiga towxiidkii ilaahay dee inuu waxa weeyaan dee towxiidkii waa kan shahaadadii ooba taas maxaa ku xigaya haddana rasuulkii ilaahay oo loo sugo risaaladii waa labadii shahaadaeeba israacayay haddana maxaa imanaya daacadan gaarka ah ee daacaadkana ama dee bacda shahaadatayn arkaantii islaamka watii ugu mudnayd ahayd oo laysugu yeedho dee bal maalan waa tan xaya cala salaa xaya cala alfalaax leeyahy bal xaya cala salaam marka wuxuu leeyahy ina daacadan maqsuusada ee waxa weeyaan iyadoo waxaanu leeyahay shahaadadii risaalada la qiray waxaa loolaba yimi daacadan dariiqaynu kuba ogaanay ama xaggaynagaba soo gaadhay waa jihadii rasuulka gees kale kama aynaan ogaan waxaa raacsan xaya cala salaat xaya cala alfalaax oo alfalaaxna waa kelimo aada u weyn oo laba idhaa kelimo lamida inteeda leegoo haddana macnahay keenaysa keentaa maba jirtee in albaqaa addaa'im oo waxaa la ysugu yeedhayaa liibaantani waa baaqinimadii lafdiga albaqaa alfalax macnihii daa'imka ahaayo waxay taasi ishaare u tahay inay baqaa daa'imkii waa aakhire ah ishaara ila almacaad oo iyadana oo xagga dee towxiidka waa umuurihii iimaankii bilyowmi alaakhir inta ka dambaysa waa dee intii hore la yidhi ama allahu akbar allahu akbar iyo laa ilaha illa adkayn loo soo celiyey weeyo bal markaa alfaadu iyaday kooban tahay ayaa masaa-ishii caqiidada oo dhanba ay kulansanaysaa bal kollayna in aadaankiina dee waxa ku xasilaya waa umuuro mid weeyaane waqtigii salaadu inuu soo galay oo lays ogeysiiyo ama layskuba waramo iyadoo laysugu yeedho jamaacadii salaada bal matalan laysugu yeedho bal arrin kalena mar kalean eegi karna iyo shacaa'irtii islaamka dhawaaqan laguba dhawaaqayo la muujiyo oo bal matalan taasba weeye oo waa aadaanka waxyaalaha inooguba sugan sheekhu halkan kaleu sii waday ma aadaanka fadli badan mise imaamnimada taas waan iskaba dhaafayaa si waqtigii qayb dhan waxay naga qaatay hadalkii hore ah baabu badil aadaani idinkaa eegaan doona aadaanka bilowgiisii ayuu baabkiisii yahay macnaa aadaanku seebuu ku bilaabmay iyo waqtiguu bilaabmay waxaan ognahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo maka jooga in waxyigii ugu horreeyey soo degay ilaa saddexiyo toban sanadoodna maka uu joogay intii uu maka joogayna salaadahan la farad yeelay bal markaas waqtigee uu bilaabmay ma salaadu mar la bilaabmay mise waa ka dambeeyey waa tan arki doono iyo wa qowlihi caza wajalla ilaahay qowlkiisii uu yidhi waidaa naadaytum ila asalaati itakhaduuha huzuwan walaciba dalika biannahum qowmun laa yacqiluun waidaa naadaytum macnaa haddaa u dhawaaqdaan idinku ila salaati salaadii waaba aadaamkii oo salaadii dee markaa loo aadaamee loo dhawaaqayo salaadii si loo yimaado itakhaduuha waa kuwa kufaartiiyo dee taasi waxay kaba dhiganayaan husuwan husu-an ama husuwan wax lagu dheeldheelo iyo jeesees iyo walaciban ciyaar bay ka dhiganayaan daalika kaasna waa yeelashadoodan ay aadaankii aynu aragnay macnaha ballaadhan uu leeyahay iyo inuu kulansadayba masaa-ishii caqiidada guud ahaan dee cibaadatii ugu weyneydna la ysuguba yeedhayo yeelashada ay kaba yeesheen husu iyo lacib waa biannahum bisabay annahum qowmun ay yihiin laa yacqiluuna aan wax ka sahayn waa mid bal wa qowlihi idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumca bal sheekhu raximahu llahu tacaala isagoo bilowgii aadaanka dhigtay ayuu labadan aayadood inoo soo horreysiiyey macnaa labada aayadoodna waxay ku sugan yihiin laba suuradood oo madiine intii rasuulka ilaahay yimi soo degay ayay kuba sugan yihiin labadoodna aadaan baa kuba sugan oo dhawaaqani waa aadaankii ee midna waa dee aadaan salaad gaara la ysuguba yeedhayo waa salaadii jumcada waa ta dambe ta horena waidaa naadaytum ilaa salaati oo cumuum bay leedo waa salaadihii oo dhan xagga bal matalan ay ka noqonaysaana lafdigu ficilku marka uu dee imika ficilka oo kale haddii lasii furfuro macno nakiruu yeeshaabay yidhaahan oo macno nakiro haddii la furo waayo dee zaman iyo ficilkan uu wada leeyahay ama xadadkan macno nakiruu noqonaya nakiradna markay siyaaqu shardi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa marka macnuhu waxa weeye dee waa dhawaaq kasta oo salaad la ysugu dhawaaqayaa meesha inooga soo baxayo shantii salaadoodba iyadu maaha salaad khaase waa salaadihii shanta ahayd mid kastoo loo aadaamaba idaa naadaytum ila salaati bay noqonaysaa haddaba markaa muxuu tan u soo qaatay oo sheekhu labadan aayadood usoo horreysiiyey dhawaaqan horta waa dhawaaqii makhsuuska ahaa oo waa aadaamkii aayaadkana madani weeye marka waxa ay tahay axaadiisna waatay nooguba iman doontee rasuulka ilaahay markii salaadaha lagu farad yeelay ee uu maka joogay habeenkii isrii lagu soo farad yeelay salaadahana waataynu soo maray halkii mawaaqiida inuu jibriil u yimi oo uu baray waqtigeedii iyo kayfiyadeediiba bal laba cishoo dhan uu tukinayey rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aadaanku lamuu socon ee aadaanku waa ka dambeeyeyoo aadaanka jidayntiisu waxay ahayd madiine weeye intii madiina ayay ahaydba bal axaadiistana way noo imanaysaa markaasa wixii kala raacayna haddana raacinaynaa wuxuu uhi markaa musanifku xadaثna cmraan bnu maysarةa qaala xadaثna cabdاlwاriث qaala xadaثna khaalid الxadaaw can abi qilaabata can anasi qaala anahu qaal kollay sanadku dhowaan waan soo wada maray ee ragga qaarkood waa rag badan oo kitaabka ku badan cimraan ibnu maysarana habeen dhoweyd hadduu cashar kii ugu dhoweeyey aanu hayn oo kii ku xigay un baabu noqonayaa baynu inoo soo horreeyo anaan idhi bukhaari iyo abu daawuud baa wax ka wariyo hiqaab bal abu qilaaba cabdullaahi bnu zayd baa xadiidka wuxuu ka warinaya anas ibnu maalik oo qaala anas wuxuu yidhi dakaruu dadkii waxay xuseenay hadal qaadeen oo dee ra'yi ahaan lagu soo jeediyey si salaadii loo ogaado dadku ay isugu yimaadaan annaara dab wanaaquusa jaras iyo naaquus oo macnaa waxa weeye madiinaa la joogay dadkiina howlahoodii bay ku jiraan mukabiraadkan ilaahay inoogu necbeeye inu haysanee bal marka aan buuq kaliya wax jirin dhawaaqii meel dheer laga maqlayaana may jirine ruux baa aadaamaya dadkina way kala durugsan yihin in badan oo ka mida waqtiga ama beertoodii bay joogtaa ama shaqadoodii kale iyo dee tijaaradoodii kale kuba jiraan waqtiyada qaarkood waqtiga la hurdo mooyaane haddaba waxa weeye aadaankuna markaa lama jidayn waqtigaa lama jidayn dadkuna ma ogaa bal markaa intaan aadaanka la jidayn bayd markaasaa waxay dadkii markaa waxay dhacaysay kolkol inay salaadii laga habsaamo jamcii hagaag la ysuguba iman waayo ina waqtigii iyadoo xadaysan yahay waqtigii haddana ruuxii waa manshaqil kolkol waxbuu kuba shuqloon yahay waqtigii ayaaba dhici karta ama inuu hawshiisii oo dhan faraha ka soo qaado israad gaadhiduu soo degdego waqtigiiba kaba soo horeeyo ama taas ama kolkol dee ay dhaaftaba ta waxay dooneenoo laga wada tashaday bal waxa lagu ogaan karoo dadkii bal ay ku ogaan karaan salaada waqtigeedii inuu galay waqtigii la tukanayeyna uu joogo waxaa la soo qaaday dab macnaa dab la shido oo dee waxay taasoo kale oo iftiinkiisa ama qiiqiisa laba arko waxaa la soo qaaday in meelaha lala maro jaras la garaacayo iyo naaquus markaasaa fadakaruu waxay sheegeen alyahuuda yahuudiya wanasaara nasaara kale lafdi baa inoo dambeeya oo nasaare markay noqoto dee naaquuska kanaystooda waa kuwa dawanka iyo jaraska garaaca waxay noqonaysaa iyagiibaa loo ekaanayaa la shabahayaa yahuudna madiine ayaabay la deganayd oo reero badani ay ama reero dhowri ay kaba deganaayeen marka iyagu kollay danbay shidan jireene waxay ahayd bahal caroog ama gari oo kale afuufi jireen iyaguna waqtiyadaas waa la soo qaaday sida xadiidka dambe inoo soo qoto iyadana dee iyagiina waa qoom gaalo ah waxoodii kuma shabahayne tii baa layidhi iyagii laba sheegay ama naartoo kale xadiidkan riwaayaadkiisa ama axaadiid kale waxay kuba timi markii lasoo darxiyey barhkood dab soo darxiyeen dee way yaqaaneen oo yaanay markaa magaalada laba deganaanin in ku dhowna aanay deganaanin oo malaa baxri dee majuus baa lagu yaqaaneene ciraaq bay tegayeenoo waa lays yaqaaneeye inay dabkan iyo iyaguna caabudaan ay weyneeyaan oo kale waxaa la yidhi waa wixii dee majuusta ay isticmaalaysay bal umuurihii lasoo qaaday ra'yi ahaan loo soo jeediyey ayaa waxay noqdeen dee inay wax meelo kale iyo dad diimo kale iyo wax kale ay daba ku leeyihiin oo tii baa looga joogsaday fadakaruu yahuuda wanasaara fa umira waxaa la amray bilaalun bilaal an yashfaca inuu labalabo ka dhigo shafciyo alaadaana aadaanka wa an yuutira inuu witriyo aliqaamata iqaamada inuu witriyo kolley maaha markaa hadalka lasoo qaaday uun iyada xadiidka dambe ibnu cumar ee inoo dambeeya waxaaba kuma sugnaa inuu dhawaaq ka horeeyo aadaankan dariiqa inta la maro la dhawaaqayay uun oo salaadii dadka loogu yeedhayay ee waa markii dambe aadaanka bilaabmay aadaanka bilowgiisuna sida dee asxaabu sunan ay wariyeen saxaabi cabdillahi bnu zayd ibnu cabdirabbi la yidhaaho iyadoo san imaka la wada hadlay wada tashigani jiray umuurahana markaa umuuraha daraaddeed loo celiyo la yidhi kuwaasi mee munaasib ma aha ayaa ilaahay subxaana wa tacaala manaam tusay isagoo markaasoo nin buu arkay ama malagba sida waxa weeyaan bal waxii lasoo qaaday mid kamida buuqii buu sidayba markaasuu yidhi addoonkii ilaahay oo may iibinaysaa maxaa ku falaysaanoo salaadaan ugu yeedhaynaa dadko markaasuu yidhi wax ka fiican ma ku baraayo aadaankii ayuu arkay markaasuu rasuulka ilaahay uba yimi wixii uu arkay buu uba sheegay markaasaa rasuulka ilahi yidhi waa ru'yo xaqa ee alqihi calaa bilaalin fa innahu addaa sawtan minka bilaal u sheeg sheeg isagaa kaa dhawaaq dheer bal waa bilowgii waxyigii baa waafaqo xataa markiibaa cumar yimi u yihi adna taasoo kale waan arkay bal waa umuuro dee waxyigiina waafaqay rasuulkii ilaahayna uu sugayoo bal taas bay ahayd ee amaa markaa dabadeed baa rasuulka ilaahay habkii loo aadaamayey ayay tani ahaydoo fa umira waxaa la amray bilaalun bilaal laftigan umirana horeynu kitaabka uguba soo maray haddii bal maalan dee saxaabi oo kale makasan ama saxaabi yidhaa umirna bikada ama imaka umira bilaalun baa inoo taalla arrinkuna arrin diineed weeye dee cidda diin laga qaataana rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amarkiisna uu ahaa ka in la adeecay kay waajibka tahay marka siiqadani walow rasuulkii ilaahay baa saa yidhi yaanay nooguma sugnayne waa xukm dee marfuucun xukma weeyaano waa shay marfuuca waxay la mid tahay iyadoo la yidhi amara rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam bilaalan fa umira bilaalun bilaal baa la amray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu shafci kaba dhigo wa an yuutira aliqaamata iqaamadana inuu mid mid ama witr kaba dhigo balxadiidka labaad baan gaadhaynaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana maxmuud bnu khaylaana qaala xadaana cabdurazaq qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii naaficun ana bna cumara kaana yaquulu rijaashuna waa rijaal inoo wada horeeyey ina cumar wuxuu ahaa mid yidhaahaa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina qadimu lmadiinata marka labada xadiidba aadaanku bilowgiisu inuu madiine ahaan baa inoogu sugan sanadii koobaad baanu ahaa say raajax yeelaan bar sanadii labaad yidhina way jiraan xadiidka horena anas baaba warinaya bal maalan kan dambana ibnu cumar baa inoo sheegaya inuu madiine markii la yimaahid markaa waxay ka dhigan tahay rasuulka ilaahay salaadihii uu maka ku tukaday dee iyada wayda idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcana mabay jirinoo salaad jumcuu maka ku tukaday may jirin qabla alhijra salaadihii kale kuba tukanayena aadaan loo aadaamayay may jirin waxyaalaha jiro kutubta qaarkood dhaca in ama habeenkii isrii rasuulka ilaahay maqlay markuu samooyinka uba baxay iyadoo dee aadaan uu maqlay oo kale iyo ama malag dee taa kuba dhawaaqaya iyo bal umuuro in waxaa kaloo inuu jibriil baray aadaankiiyabaa taas baaba timi umuurahaasoo dhan wax ka sugani ma jiraano hadday axaadiisi kusoo arortayna waa axaadiis aan la qaadan karinoo aada iyo aad u daciifa qisada kolkol dee laba yidhaaho markii cumar soo islaamay ayuu bal maalan ee faraxiyo dee waa ninkaa shiddada iyo taasba lahaa ayaa wuxuu yidhi adiya bilaal baal taasoo kaleo bilaalow aadaan oo muslimiinta so taasna waa been aan jirin oo kale oo waqtigaas aadaan ma jirin weeye aadaanku bilaal waa aadaamay makana waa ka aadaamay laakiin fatxu maka ayuu dusha intuu u baxay ku aadaamay aadaankii ugu horreeye weeye ama aadaankiisii kale taas bay aheedoo bal qabla alhijra wax aadaan ah oo sidan ah ama u jidaysan may jirin salaadaadna aadaanla-aan baa lagu tukanaya taaba weeye xadiidkana waaba kanoo markay muslimiintu madiine yimaadeen waxay ahaayeen yajtamicuuna kuwa kulma fayataxayanuuna salaata macnaa yuqadiruuna xiinaha weeye taxayana macnaa waa shaygii buu waqtigiisii dhowray oo isyidhi hubso waqtigiisi sidaad u waafaqdo macnaa fayataxayanuuna salaata ay yuqadiruuna xiinaha weye waxay qadarinayeen waqtigeeda waqtiga salaadu gelayso dadkiina howlay kuma shuqlooyin saacadahan noo dabdisani xataa may jirin laysa yunaadaa lah looma dhawaaqahayne iyaga ninkasta xaggiisa iska xilqaamayay xaggiisuu bal eegayuu qiyaasaya waqtigii salaada iyo waqtigii laysu imanayay markaasuu jamaca kasoo qeybgalaya de kolkolna waaba soo qadimaya kolkolna waaba dadka qaar way kaba dib dhacayeen fatakalamuu way hadleen yowman maalin fii daalika arrinkaasiyo bal si ay dee shay ay ku wada ogaan karaan oo dadkiina mar ay isugu wada iman karaan baa laga wada tashaday fa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen rasuulka ilaahina waa joogaaye ittakhiduu waxaa samaysataan naaquusan naaquus waa jaraskan ee la yskuma dhufan iyo dawankii mila naaquusi nasaara nasaara naaquuskooda oo kale ah wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaaheen bal buuqan bal ittakhiduu waxaa samaysataan buuqan buuqu meel qaarkoodna quncibaa abu daa-uud iyo dhacday shambuurna way dhacday markaa waa isla wada mide waa waxaan la afuufo weeye garid iyo taasoo ay afuufayeen bal buuqan mila qarni lyahuudi yahuud qarnigeeda ama geeskan ay afuufaan oo kale iyo waxa ay afuufaan taas samaysta fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi dee labadoodaba waa la diiday oo dee kan yahuud baaliyo kan nasaara ale taas bay noqotay ra'yi baa lasoo jeeday ruuxuna wixii ay laba noqoto markaa la wada tashanayo ee aragtidiisa dee cidi uma diidaysa waa cardinaya marka amaha lagu waafaqo ama yaan laguba waafaqin cumar baa wuxuu yidhi walaa tabcasuuna miyaydaan dirhayn maa dirtaanba rajula nin yunaadii bisalaati salaada u dhawaaqo maa cid dee duruqyada mara oo waddooyinka mara oo dhawaaqo oo salaada dadka uguma dhawaaqa maa dirtaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow qumkac oo fanaadi dhawaaq bisalaati salaada u dhawaaq oo salaadii kuba dhawaaqo dadka uguba yeedho bal horta labada xadiida iyada inooguma sugan dee aadaanka badigiisii waa inoogu sugan yahay walow aadaankan imika aan ku aadaano dee alfaadihiisi aanay halkan inooguma sugnayn ta inoogu suganna waa inay madiine markii la tegay ahayd waa inta ugu ahamsan oo madiine markii la tegay xadiidka qaybtiisan dambe ayaa bilaal qum fanaadi bisalaatna maaha aadaankan imika macruufka ee bilaalna markii dambe mu-adinkii rasuulka ilaahay uu ahaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo bacd alculamaa yidhaahaana sababta dee aadaankii isaga looguma doortay oo kale markii la cadibayey la dhibayay waa ka axad axad uun iska diiday wax kale inuu yidhaaho markaasaa loo dee isagii xikmaddii lagaba dhigay inuu isagu ka ku dhawaaqayo towxiidkaas ee lama jahraya noqda waa xikma bacdigood ay muujiyeene bal ama waa isku hagaage bal muhimku waxa weeyaan kan imika uu rasuulkii ilaah yihi qum fanaadi bisalaat waxay ahayd waa wa umuurihii lasoo jeediyey markii dee la diiday naaquuskii iyo buuqii iyo dab in laba shido oo meeshaa lagaba shido intiiba lagu diiday midna waa yahuud midna waa nasaare m taas oo kale cumar hadalkan yidhi waxay ahayd rasuulka ilaahi ku dhawaaq buudh oo dhawaaqani waa dhawaaq caadi u ahaa ibnu sacad baa wariyey inuu odhanayay dee inta la baxo asalaatu jaamica taas laguma dhawaaqayay laakiin waqtigaa dabadeedood ayaa waxaa dhacay saxaabiga cabdullaahi bnu zayd cumarna waa lagala soo horreeyee laakiin iyadna in ilaahay tusay siiqada aynuu aadaaniyo dee bartan rasuulka ilaahayna markii uu dee loo keenay ee uu yimi saxaabigaasi ayuu ku yidhi waa ru'yo xaqa ee bilaal baa laakiin kaa dhawaaq dheere bal bilaal u sheeg sheeg markaasuu bilaal sidii buu aadaankii kalena uu kuba bilaabmay dee saxaabigaas cumar markii uu yidhi adna waan arkaynaa dee waxa kaala horreeyaa la yidhiba saxaabigaas baa kaaga horreeyay oobatan dee ficlan laguma fuliyey sababta aanu saxaabigii arkay u aadaamin ee rasuulka ilaahay bilaal ugu dhiibayna bilaal u kaba dhawaaq dheera dee dhawaaqiisuna dhawaaq fasaaxolu ahaa waxaa jirta dee kolkol caamadana uu gaadhayba taasi oo kale inay hadal baa jira ay dhahaan in siinu bilaalin cinda allaahi shiin siinka bilaal ilahay agtiisa shiin buu ku yihi macnuhuna marka ay kaba dhigaan dee isagaaba dee reer etoobiyana ma aha oo kale shiinkaanu kari jirine halkan ashhadu ayuu ashadu odhan jiray waxaasna waa been weeye waxba kama jiraan walaa dee kutub waaweyn ay taasi dhacagto oo waxyaalaha intuu shoorabay aan asal lahayne bal dee waaba kaa rasuulka ilaahay leeyahay inahu andaa minka sawtan isaga kaa dhawaaq dheere laakiin ibnu qudaama kitaabkiisa muqnigoo kale waa soo qaada ninka uu adeerkaya sharaxa weyn le isna dee kolkol bay labadaba la wada madbuciyey ibnu qudaama isaga naftiisa waa soo dhigtaa dee waxyaalo kalena kutubtan dee waxyaalaha shuhuroobay carabada dadka kuma shuhuroobay markay soo qaadayaanna way soo naqliyaane bal siinu bilaalin cind allahi shiin rasuulka ilaahay buu odhan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bilaalna taasi may jirine dee ninkaa fasiixu ahaa xuruftan sideeda uguba dhawaaqaya waxaan jirinoo rasuulka ilaahay in looba tiriyo aslan dee shay beena ayuu noqonaya ma aha ee bal waxaan leenahay bilaal baa rasuulka ilahay haddaba tan imika xadiidka inoogu sugnay waa markii hore ay ahayd ibnu sacadna wuxuu soo naqliyey asalaatu jaamica la odhanayay markii dambe se cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabi taas dee waxaa timi arrinkan kale ka horreeyay oon dib ugu laabmayo umira bilaalu an yashfac aladaan waa markii aadaankii la jideeyey siiqadan imanka inuu aadaanana la jideeyey ayaa bilaal waxaa la amray aadaanka inuu shafci kaba dhigo shafci waa maxay dee kolley labadana shafci way noqotaa afarna shafci way noqotaaye waa aadaanku waa tan aan aragno kelimaadkiisu waa dee laba laba allahuma takbiirta hore waa afar laakiin iyada naftoodu shafcigii way noqonaysaa dee labadan iyo afartii waa waxaa iskuba buuxa in xataa takbiirta hore saxiixa muslim baa xadiidkii dhacay markuu tirinayay in laba goorun ay tahy waana sida madhabka maalikiyadu uu yahay laakiin dee qolooyinkii kale la wariyey baa tarbiic takbiirtu kuba sugnayd waana khilaaf iska sahlan ee bal markaynu eegno waxaan kelimada ugu dambaysae tawxiidka ahayn dee waa tanoo labalaba ayuu wada socdaa taas baa rasuulka ilaahay amray inuu shafci kaba dhigo waa mid an yutira aliqaamata iqaamadiina inuu witr witr mid mid kaba dhigo iyadu markaa maxay noqonaysaa iyadna alfaadeeda haddaan eegno laftiga qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu waa laga soo reebaya waa inoo dambaysaa xadiidka inooguba iman doontaa iyada laba goor baa la odhanaya kelimadii tawxiidka iyo intii kalebana waa tan mid mid la odhanaya allahuma takbiirta xagga hore dee mid keliya lama odhanayo waa labo marka afartii loo eego labaa go-ay tan oo kaleo imaam nawowi ay halkan kaba dhigaan dee marka iyadii loo eego weliba nafas keliyana kol hadday iqaamo tahay nafas keliya waa la israacinaya oo iqaamada arrinteeda xadri ama idraajiya in la jiido maahe nafas keliya lagu wada odhanaya waa si ay mid ay tahayba bal muhimku waa xaban odhanaynaa may e takbiirtaa hore waan ka soo reebaynaa si ay iqaamadaba looga soo reebay oo dee taasay inooguba timi alfaadihii rasuulka ilaahay qaamadee dadka uu baray iyadooy labalabo tahay in takbiirta hore qad qaamati salaadna xadiidka inooguma iman doontaa waa inteeda kale bilaal baa la amray rasuulka ilaahay baana amre dee inuu halhal kaba dhigo witr witr kaba dhigo bal markaa taas weeye aadaanka xukunkiisuna dee kolley waxaan filayaa bukhaari imika bedel aadaan unbuu dhigtayoo waa mashruuciyadiisii ayaabay tahay waxa weeyaan oon bal dee aymo iyagu kuba tagay inuu waajib yahay waayo waa shacaar daahira ama fardu kifaaye yahay hadday dad isku raaceen sida magaaladoon oo kale ay isku raaceen inaan lababa aadaamin in la yidhaha dee warkaa imaamkii waa ku qasbaya ama uu kulaba dagaalamayaa si ay bal maalan u qaataanba way jirtaa dee qolooyin iyagu yidhi waa sunnada waaba jirtaa waana intooda tay uba badan tahay ee laakiin waxa weeye waa shacaarka daahirka ee islaamka ee salaadahan shantaa meeshii laysuguba imanaya loogaba aadaamayo dee waqtiyo kale ama xaalooyin kale oo xadiidku leeyahay ama arrinku leeyahayna waa inoo soo socdaaba bal haddii aan shafcigan imika aan intaynaan kaba bixin axaadiidta imika bilaal oo kale xadiidkiisii dee waxaa ku yimi iqaamadana inay midmidkaa tahay aadaankuna uu shafci yahay xadiidka aadaan bilaalna lamay socon tarjiic tarjiicna waxa ay ka dhigan tahay waa marka hore muadinku intaanu labada shahaado ku dhawaaqin inuu hoos ahaan u yidhaaho intuu hoos ahaan ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa ashhadu labadoodiiba u yidhaaho inuu haddana uu dhawaaqiisii sare u qaado tarjiic baa la yidhaha bal maalan tarbiicuna kolley xadiidkana waa taan leenahay waa kuba yimi muslim laftigiisu kumay sugnayn laba unbaba ahayd waana madhabka maalikiyade bal laakiin inooguma sugna se xadiid saxaabi abuumaxduuro la yidhaaho muslim iyo keyrkiiba ay wariyeen waana mu-adinkii rasuulka ilaahay maka xadiidkiisa waxaa kuma sugnaa tarjiica iyo tarbiicuba ay kuma sugnaay tarjiicu waa in hoos loo yidhaaho labada shahaado dabeedna saro loo qaado bal taasi way kuma xagga marka la eega iqaamada xadiidka abuumaxduura waxaaba kuma sugnayd iyadoo tarjiici aan lahayn hoosna dee hadalkiina la gaaminayo laakiin iyada nafteedu aanay witri ahayn baa xadiidkaa kuma timi xadiidkanna waa tan imika tan aan ku hayno saxiixayn kuma sugan bal markaa waxa weeye uun aimadu ha kala qaateen marka dambe tacasubku batayna weliba bilaadii bariga iyo sharqi kolkol he layskuma dilo aadaan baa im waxa weeyaan iqaamadu waa muhana waa labalaba iyo waa witri taas dhici karta dadka qaarkood dhiigoodii hay isuga daadiyeen oo dee waxaan shareecadii kaba baxsan iyo tacasubkii eh bal waxaan leenahay siay aimadu yidhaahaan umuurahaasi waa min alikhtilaaf ilmubaax sababtu labadii xadiidba ay kuba timi in marka la eego madiine xadiid iyo dee xadiidkii maka iyo sacdulqarad oo isaguna quba kaba aadaam jiray waqtigii rasuulka ilaahay waa saddexa mu-adin uu lahaa oo bal matalan sidan dee kolley bilaal buykiisa waafaqsanaaye bal markaa waxaan leenahay umuurahaas horta min alikhtilaaf ilmubaax weeye madhabuhuna way ku kala tegeenba way bannaan tahayba dee haddaan eegnana markaa madhabka shaaficiye oo kale tarbiicna takbiirtu xagga hore maalikiyada jaanibkaas way ku kala duwan yihiin tarjiicna way kuba tagaan jaanibkan kale iqaamada ifraadkay kuba tagaanoo markaa tarjiic iyagoo xadiidkii abuumaxduuro kaba qaatay xadiidkii abuumaxduuro kaba qaatay iyo taas xagga iqaamada waa iqaamadii bilaal maaha iqaamadii xadiidkaa ay tarjica kaba qaateenoo iyagu labadiiba way jamciyeen iqaamadii aadaankay kuma jamciyeen bal waxaan leenahay umuurahaasi waa ikhtilaaf ma haddee inaga teenuna waa aadaankaa macruufkaan garanayno iqaamadiina waa inoo fardi sidan xadiidkan inooguma sugan waxaan qad qaamatu salaatu ahayn aadaankuna waa inoo shafciyo waa sidan xadiidkan imika inooguba yimi taase laakiin allahuma waxaa jirta un tarjiic oo kaloo la arka muadiniinteennu qaaliban inaanay samayn in xadiidkaasna waa kuba yimi abuumaxduura madhabka shaaficina waa yahay tarjiicu in hoos loo dhigo shahaataynka marka hore hoos muadinku yidhaa dabadeedna uu saro qaado dee xadiidkaa saxiixana waa kuba yimi oo bal markaa in jaanibka dee haddii la yidhaaho madhabkii umbaa laguma soconaya jaanibka kaba dhinaan karaa waa kaasba weeye laakiin waxaan leenahay waa ikhtilaaf mubaaxa aan leenahay tarjiic iyo tarjiic la-aan tarbiic iyo tarbiic la-aan iyo ifraadka taniyada iqaamada iyo taniya la-aanba intuba ikhtilaaf waayo axaadiid baa inooguma timi wax khilaaf iyo murankeena iyo isqabsina maaha arinku wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala baabun aladaanu adaanku matna matna laba laba weeye xadaثna sulayman bnu xarbin qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can simaak bni cadiyata can ayuba can abi qilaabata can anasi qaala anahu qaal barsanadka malaa simaak ibnu cadiya unbaa laga yaabaa inaanu horey inoogu horeyn shaarixuna halkan wuxuu ihi sanadka in simaak bin cadiya waa nin reer basro oo hiqa ah ayuub baanu maanta wax kasii warinaya wahuwa min aqraani waa cibaaradu kaba cabiray aqraantiisuu ka mid yahy waa isla daba qow leeyahay xamaad ibnu zaydna labadoodaba uu ka wada wariyey labadoodaba ayuubna uu ka wariyey simaakna uu ka wariyay xamaad ibnu zayd ka imaka maanta simaak kaba sii warinaya simaakna isaga ayuub ka hor dhintay taas buu ihi bal iminka sidaasuu yihi halkan waa arrintii aan sheegaya saadise iyo bal khaamisa sida iskuba yiina taqriib haddaan u laabano simaakna wuxuu ka dhigay xaafid bnu xajar saadisa ayuubna wuxuu ka dhigay khaamisuu kaba dhigay laakiin markan de ahaan ya waa kanaba hor dhintay aan eegno waa dadkaa iskuba dhow waayo ayuubna dhowr iyo lixan buu ku dhinto nin aada usii weynaaday muu ahayn laakiin markaan eegno kulan iyo aragti dee laba dabaqay kala noqonayaanoo midna wuxuu kaba dhigay kitaabkiisa taqriib isku dabaqa kamuu dhigin wuxuu ka dhigay midna khaamisa midna saadisa halkana wuxuu hi waa min aqraani ayuub waa siu ibnu cawnna yidhaahaba min aqraani ayuuba fi lcilmi walcamal isagoo saal ka kala dhiga bal markaa wuxuu yidhi abu qilaaba can anasin qaala umira waxa la amray bilaalun rasuulka ilaahay baana amray baan leenahay an yashfaca adaana adaanka inuu shafci kaba dhigo waan yutira inuu mideeyo mid mid ka dhigo witri aliqaamata ila aliqaamata waa tan ila aliqaamatana waa ilaa lafta lafta aliqaamati waay lafdigan qad qaamati salaatu kaasu mooyaane inta kale inuu mid mid kaba dhigo oo markaa takbiirtiibaa meesha iyadna imanayso in laga soo reebo ay tahay oo iyada dee allahu akbar keliya lama odhanayo marka hore waa tan laba goor laba yidhaah san kuba camal fallo in iqaamada markay noqotona takbiirta dambena waa saasoo kale oo in iyaduna sideedii dee ismay bedelin wataan allahu akbar allahu akbar odhanayo mid keliya lama odhanayo waana jirtaa barhkood lafdiga eegay oo iqaamada mooyaane inta kaleba witir halagaba dhigay yidhi laakiin laftiga iqaamadii qad qaamat isalaatu waa maqsuudkii salaadii baa loo kacay weeye waa waqtigii la gelayo iyadii baaba maanta maqsuud oo markaasaa daraaddeed baa loogu celcelinayaa oo waxa weeye iyadii laftiga iqaamada oo ah laftigan qad qaamat isalaatu laba goor baa la odhanaya inta kale waa witri bal labadaa takbiiroodna kolley waa wax inoogu imanaye dee waana taa aan kolley hadal nawowin aan horraysiiyey halkana aan leeyahay san iqaamada aan ugaba soo reebayno maantana looga soo reebaya xadaثnي mحamed whuw بن السلاam qaal akhbarana cabdالwahaabi qaal akhbarana khaalid in الxadaw xadiidkii anasuma weli inoo socda khaalid xadaab markii horena de waa inoogu jiray markii dhaweyda baabka soo bilownay can abi qilaabata markaa abu qilaaba ninkan taabiciga la yihi cabdالlahi بnu zayd weeye ayuu baa kolka warinaya khaalidna waa ka warinaya waa taa aan leenahy bal maala dee simak ibnu cadiya abu qilaabana waa la kulmayn isagube khaalid اlxadaa can abi qilaabata can anas bni maliki qaala lamaa kaura naasu dadkii markay bateen dee dadkiina way badan yihiin waxay u baahan yihiin in dadkeena jamciya kasoo wada qayb galaan madiinana la joogo ayaa qaala wuxuu hi dakaruu waxay sheegeen hadal qaadeen ka wada tashadeen an yaclamuu inay ogaadaan biwaqti salaati salaada bishayin shay yacrifuunahu macnaa ay ku ogaadaan haddii an yuclimuu la yidhaahana malaa inay ku calaamaystaan un shay ay gartaan oo macnaa iyagii baa waxay laga wada tashaday waa laysu yimi maxaa bal maalan salaadii aan kuma ogaanaa haddii an yaclamuu la yidhaah waa inay ogaadaan oo bishay waqta salaati bishay yacrifuuna waa haweeneedii kariima riwaayadeedii weeye haddii la yidhaah an yuclimuuna waa min aliclaam oo inay isku ogeysiiyaan waqto salaati salaada waqtigeeda bishay yacrifuuna shay ay wada garanayaan oo dadkii wada gaadhayo la wada ogaan karo hadhow markaa mar la wada iman karo taas bay wadaano macnaa lafdigu yaclamuu iyo yuclimuu labadaba waa lagu dabdiyay bukhaari dhexdiisa dee karimaana yaclamuu le intooda kalena yuclimuu bay leeyihin fadakaruu waxay xuseenoy dadkii hadal qaadeen an yuruu inay shidaan naara dab waa lafdigii hore naar waataynu soo maray macnaa dee dab marka la shiday ololka la arko maalin hadday tahayna qiiqa la arko waxaa la garanaya waqtigii salaadii baa yimi markaasaa masjidkii la imanaya taas bay barhkood waa ra'yi la soo jeediyey weeye waayo taas way barhkood baa sheegay aw yadribuu amase inay garaacaan naaquusan jaras iyo dawan ay garaacaan oo dee malaa lala maro meelahaas si dadka ay u ogaadaan oo laysu soo baxo dee in wax la afuufo si yahuudiba samayn jirtay taasna waa la soo jeediyo xadiidkii hore ayaynu kuba soo maray bal markaa taasba weeye adigu markaa waktigan waa ta aan leenahay fa umira bilaal ikhtisaar baa meeshii jira rasuulka ilaahay umuurahan waa diiday wuxuu ku diidayna tashabuha gaalo loo shabahayo waana taan idhi markii hore bilaal waaba dhawaaqayo asalaatu jaamicun buu odhanayay markii dambana dee markii uu yimi ee ru'yada aan sheegaynay iyo dee waxyigiina isba waafaqeen ay kuba yimaadeen ayaa rasuulka ilaahay markii dambe amray weeye waa markii aadaankii san imika inooye laba jideeyey ayaa fa umira bilaalu bilaal baa la amray oo rasuulka ilaahi baa amraye salawaat ullahi wasalaamu caleyh an yashfaca alaadaana aadaanka inuu shafci shafci kaba dhigo wayutira aliqaama waan yutira aliqaama markaa eeg waxaan leenahay lafdiga riwaayada ayuub can abi qilaaba ayay ila aliqaamata kuba sugantay idraajna maaha ee xadiidkay laba socota riwaayadan khaalid alxadaana iyada lamay socon lafdigaasi dee waa ziyaada iqani iqii inoo ziyaadiyo bal imaamo xujo ah oo marmarkaa iqaamadii waa laga soo reebiyaa intii kale ayay watrigiiba noqonayaan waa ka baab kale inoo soo dhigtay haddana tii kuba dhow wuxuu ihi baaban aliqaamatu waaxidatun iqaamadu mid weeye lafdigii watrigu tan kuba bedelay ilaa qowlahu qad qaamat isalaatu qowlkii uu odhanayo muadinku qad qaamat isalaat mooyaane inta kale mid mid baa lagaba dhigaya bal takbiirtana waa taa aan marka horeba aan iyar soo sheegnay kelimada takbiirta oo waxa weeye ah dee in lagaba soo reebayo iyo bal maalan ciddii marka horan lahayd afar bay ahaydna marka laba la tuuro dee marka jaanibkaa la eego waxay shabahaysaaba ee dee mid laba la tuuro labada kale soo hadhay si mar keliyana lagu wada dhawaaqayo si waxay midbayiin saa imaam nawidhaahan ilaa qad qaamat isalaatu إلا qwله xadثna علي بن cبd اللahi qال xadثna iسmاعيل بن إبراهيم qال xadثna khالد عن أbي قiلابة عن أنس xadiid keli buu inoo soo celcelinaya kolba fawaaidii uu lahaa ma axkaamtiisi buu tarjamo u dhiganaya waayo imaka markii afraadeen imaka aragna xadiidkan abu qilaabana waa ku wada jira anas buu ka wada warinaya markii hore ayuub baynu soo aragnay khaalid alxada waa ninkii uun khaalid bnu mehraan weeyaan qaala wuxuu uhi umira bilaalu bilaal baa waxaa la amray an yashfaca aladaani adaankii inuu shafci kaba dhigo wa an yuutira inuu witri kaba dhigo aliqaamata iqaamadiina mitri uu kaba dhigo qaala ismaaciilu eeg markaa khaalid alxadaar riwaayadoodu qilaalo ka wariyey ila liqaama lamay socon riwaayada ayuub wariyey ayay ila liqaama laba socotay waana ziyaado hiqaan leenahay fadakartu ismaaciilkuna waa ismaaciil ibnu ibraahim oo sanadka xadiidka inooguma sugnaa waa imaamkii loo yaqaanay ismaaciil ibnu culaya culayana waa hooyadii ibraahimna waa aabihii isagaa wuxuu yidhi fadakartu waxaan u sheegay liayuuba ayuub oo ayuuban xadiidkan uu khaalid warinayo o abuqilaabo ka warinayaan u sheego faqaala wuxuu yidhi waa in dee xadiidkii ka dhiman isagu uu wariyey mana aha inuu xaggiisa ka raaciyey xadiidkii marfuuca bay laba socotaa ee laakiin isagu dee riwaayada khaalid bay kaba dhimantahe faqaala ayuub baa wuxuu yidhi ila liqaamata macnaa inta kale witrigaasaa laga dhigi mid midkaasaa lagaba dhigi wixii aan ahayn iqaamada imika fadakartu liayuuba waa xadiidkan buu sheegay ayuub uu u sheegay mucalaqna maahay sanadkii hore ayaa halkana ismaaciil inooguma xidhiidhsan yahay marka wuxuu yidhi ilaa liqaamata iqaamada mooyaane inta kale waa dee mid midkaas ayaa lagaba dhigaya bal kolley khilaafka meesha jira waa ta aan leenahay waa khilaaf mubaaxasa aimadu ay sooba naqliyeen waa khilaaf mubaaxa aimada qaarkoodna imika halkan faa'iiday taalla oo barhkood uu kaba soo naqlinayo aadaankii waa tan laba laba laga dhigayo iqaamadiina mid mid baa lagaba dhigay kolley xikmada dee loo kala duway buu leeyahin waa habkiisun wey iyadoo kuba imanaysaaye aadaanku waa liclaami min alghaa'ibiin waa dad maqanuun meesha joogin baa lagu ogeysiinayaa waqtigii salaadu inuu galayo marka waxay u baahantahay takraar in lagu celceliyo si dee looba maqlo dadkiina ay arrinkuu gaadho ama iqaamadu dadkan fadhiyo ayaa loogu talagalay dee in loo kaco salaadii waa tan sawdkiiba aan si looba dhawaaqahayn waa tan la israacraacinayo waana tan dee iyadii la dhimay ee mid midkaa ama witwitrkaa lagaba dhigay oo saasaabay diraan dee waqtigii hore ee iyada aanu mukabiraadkani jirin aadaanku waa in meel sare laguma aadaabo meel caaliya laakiin iqaamada masjidka dhexdiisii ayaaba lagaba aqiimayay sawdka aadaanku inuu ka dheeraado sawdkii iqaamada bal waa umuurahan bay waxay aadaanka inuu muratal noqdo macnaa aan lagu degdegin oo la israacinaya si degan bal maalan loolaba imanaya iyadase waa la israacraacinayaaoo dee lama jiijiidayo san aadaankii looma jiidayo bal umuurahaasoo dhammi dee waa waxay ku kala duwanyihin qad qaamati salaadna sidan marka horeba sheegnay waxaa loogu celcelinaya waaba maqsuudkii iqaamada ayay tahay baabu fadli tadiini aadaanka fadligiisiibuu baabkiisii macnaa taadiinku imaka halkan lafdiga xadiidku waafaqay aadaankunbuu laba mid yahay tadiin iyo aadaan ibn munayir waa zaynuddiin waa ninkan almutawaari low halkan shaarixu ka soo naqlinaya marka atadiin la yidhaaho wixii muadinka ka soo fulayo o dhan buu lafdigani kulansanaya qowlkiisii ficilku laba imanayo hay-adiisii waxaasoo dhan baa taadiinkii soo gelaysa dee bal maalan taas ayuu idhahaayo waa markaa macnihii aadaanka waa ka caamsanya laakiin dee xadiid kasta inooguma iman iyo waa wixii la maqlayay uune kolley waxaa la arkaa inaanay dee saa uu isagu yidhi arrinku ahayne taadiinku halkan waa bimacnaa aadaan waana adana masarkeedii adanana wuu adaamay un weeye waa masarkii adana xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can abi zinaadi can اlcaraji can abi hurayrata kolley dee caawa cid cusubi ma jirto kunyooyinka unbaa muhima abuzinaadna cabdulahi ibnu dakaan weeye acrajna waa cabduraxmaan ibnu hurmus sanadku markuu saa yahayna abu hureyre marka la eego abuzinaad can ilacraj can abi hureyra asaanidiisa kuwa ugu heer sarreeya ama ugu sixo badan ayuu yahay sanadka san isugu xiga ana rasuula llahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yihi idaa nudiya marka la dhawaaqo lisalaati salaada salaadii loo dhawaaqo waa aadaankiina adbara waa daba jeedinayaa shaydaanu shaydaankii meeshii buu ka tegayaa weeye isagoo dhabarka jeedinayo cararaya walxaal lahu isaga duraadu duraday u sugnaatay ama naxdin uu ka naxayo aadaankan ha ka keento ama isagu si aanu aadaankan u maqlin dhawaaqan ha iskaba keenee isagoo neef dhawaaq dheeri ama duraad dee ay xaggiisa dambe ka soo baxayso ayuu tegayaa dee duraadna waa neeftaa xagga dambe kasoo maxataa markay sanqadh ama sawd la maqla ay leedaha duraad la yidhaha marka kale waa taa aynu soo maray fusaa in laba odhanayo haddaba shaydaankii ayaa wuxuu meeshiibuu ka tegayaa waa fogaanayaa isagoo sawdkaas uu xaggiisa dambe kaba soo baxayo dee waaba suurtagal inuu waata inoo dambayso xadiidkan kuba iman ama xadiidka dambe kuba iman doonta muadinka dhawaaqiisa ciddii maqashay oo dhammi inay markhaati u noqonaysa si aanu isagu dee waxaan waaba la colyahay aanu uba maqlin inuu waxaan isagaba keeno in haybada alfaadan aadaanka iyo tawxiidka kor noqday uu leeyahay iyo umuurahan isagu wixii uu laba yime watay wax kaba duwana inay taasi kaba keenayso bal adigu rasuulka ilaahay saasu inu yidhi isagoo duraadkaa leh ayuu meeshii ka tegaya waa maxay xataa laa yasmaca taadiina ilaa si aanu u maqlin aadaankan aanu u maqlin waa dhawaaqan ama aadaankan aanu u maqlin daahirkuna waxa weeye si wuxuu isagu camdiyo waxaan samaynayaba bal markaa taas isiisa ha u sameeya dee si aanu u maqlinbe halkan ilaa intuu gaadhaya inooguma sugna saxiixa muslim baa waxaa dhacay xadiidkan maaha abu hureyre xadiida jaabir inuu fogaanayo xataa yakuuna makaana rawxa madiine marka la joogo weeyo rawxa meesha laydhaa masaajidii dariiqana waa tii magaca rawxaan soo maray saxiixay kuma sugan tahayba inay dhowr iyo soddon mayl ay udhexaysa madiine adigu waa fogaanaya dheeraanaya waay si aanu dhawaaqanba uma maqlin iyo aadaankan faidaa qadaa marka haddaan qadaan nidhaho ficilka aan musamo u binayno kolley faacilkii waa qarsoon yahay dee wax layska garanayo waa almunaadi ama almuadin wey faidaa qadaa marka uu dhammeeyo ama marka uu dhammeeyo muadinkaa nidaa dhawaaqi haddii qudiya la yidhahna waa la arkaa sida idiin xarakaysane dee waaba sax waa isla macnoune marka la dhammeeyo anidaa unbaa rafcinaynaa markaa naabifaacilkii noqonaysa dhawaaqi marka la dhammeeyo aadaankii dhammaado aqbal uu soo noqonaya haddana uu soo qaabilaya xataa idaa thuwiba bisalaati marka thuwiba waa marka la aqiimo bisalaati salaadii loo aqiimo ayuu adbara oo macnaha waa soo noqonaya haddana marka salaadii marka loo aqiimo dee xadiidkana kolley wuxuu faa'iideynaya waana culimmadu kaba qaateen halkan inay dee aadaankii iyo iqaamadii ay waxu dhaxaynayaanba oo haddii marka la aadaamo iqaamadii dee waxa weeyaan lagu xigsiinayo soo noqodkiisu bacdaliqaamu buu noqon lahaa ee waa kan fasli baa jira waxa weeye bal taas waa markaa thuwiibana tathwiibku kolley halkan waxa ay leeyihiin lafdigan haddii aan nidhaahno bal hulaaigiisii ku noqonoona haaba haaba yathuuba bimacnaa rajaca weeyaan oo dee imakana aadaankii oo kale waa alfaadii unbaa intii ka yare ayaa dib looguma laabmay oo marka ayna aadaankii unbay sidiisii ay kuma imanaysaa bal taasba weeye tahiibka waxaa kaloo tahiib yidhahdeen haddii thawababa la eego thawaba ruuxu marka ama waxaa gagaxgeliya ama dee col kusoo dhow islayo kabadig ay kuma timaado ee uu maradiisa luulo si uu dadka kale u ogeysiiyo oo kale taasna tahiibka way u isticmaalaane laakiin tahiibka halkan waxaa loogama jeedaa iqaama waayo waxaa jirta dee dee kutubta baa ku aragteen markaad muadinku salaada subaxa salaatu khayru min anowm leeya in tahiib iyadaba laba yidhaaho taasna tahiib la yidhaaho laakiin marka tahiibka halkani waa iqaamadii weeye waana bal maalan taas loo laabmayo oo inay lafdigii aadaankii baa lagu noqonaya sawdka intii horaha kaba gaabnaadee xataa idaa thuubiya bisalaati adbara xataa idaa qadaa lafdigii wuu inoo soo noqonaya ama labadii icraaboode marka uu munaadigii ama muadinkii dhameeya tahiiba iqaamitaanka aqiimidii uu salaada aqiimaya ayuu aqbala soo qaabilaya marka xataa yakhdura ama yakhtira labadaa dabdiba way sheegaan barhkood baa da-da oo la kasriyo un ku kaaftoomo o yidhaha maya halkan macno kale ay keenaysaa yakhdura haddii la yidhaha laakiin labada wejba soo naqliye waa xataa yakhdira ilaa uu kala dhex galo bayn almari shaksigii iyo wa nafsihi naftiisii oo macnaha shaydaanka waa soo qaabilaya salaadiina waa la galay waa kan wuxuu la imanayaa dadka si uu salaada uga xumeeyo si uu bal maalan u waswaasiyo haddii uu wax xumeyn waayo khushuucdii dee salaadaba ruuxeeda ahayd si uu meeshii uga kaxeeyo waxyaale xusuusiyo ruuxii isagoo dee waxa weeyaan tukanaya oo bal maalan sii jeedo afcaashii laba imanayu noqdo joog joogana maqan unoo kalo geesna waa ka maqan yahay geesna waa ka jooga un xaaladiisu ay taa noqoto waa wuxuu kuma dadaalayo haddaba xataa yakhdira bayna ayuwasuusa weeye unoo de kale bayna almari wa nafsihi shaksigii iyo naftiisii ayuu kala dhex gelayaa oo muxuu odhanaya qul wuxuu odhanayaa udkur kada waa waxuu qalbigiisa ugu soo tuurayo waxaa xusuuso udkur kada waxaa xusuusa waa limaa wax lam yakun aanu ahayn yadkuru mid xusuusta wax horeba aanu u xusuusayn waxaanu markii hore xusuustayn ama w isaga u horeeyey haba noqoto ama dee wuxuu markaa qalbigiisa ku ridaya si uga fikiro oo waxaa usii wada haba noqotee ayuu xusuusinayaa xataa yadalla rajulu rajulku waa miaal uun dee waa haweeneyduna waa lamida ilaa uu shaksigii ahaaduu noqdo laa yadri mid aan garanahayn kam salla inta uu tukaday aan garanahaynba bal fadliga aadaankii ayuu baabka u baabaysnaa dee aadaanka fadligiisii waxaa ka mida waa kaa shaydaankii ka cararaya ka fogaanaya ee bal sawdka dee munkarkiina xaggiisa dambe uu kaba soo baxayo bal markaa waa mid waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday dee kol hadduu aada u fogaanayo si aanu dhawaaq oo maqlin bal intii la karaya dhawaaqii waxaan dee ruuxana darar u keenin waxaan dhib ku keenin in dhawaaqiisa uu sare uguba qaado bal taasba waa mid xaggan kale bal maalan salaadii oo kale waxaaba jirta inuu markaa xusuusinayo imaamkii abu xaniifa waxaa lagaba soo naqliyaa isagoo mala xadiidkan kaba qaatay oo kale in nin u yimi oo uu ku yidhi xoolaan meel ku aasay lacag iyo wax buu aasay meeshii buu haddana garan waayey waa meel buu ku aasay markaasuu garanba waayo oo markaasuu ku yidhi dee isagii buu bal tale ka doonayaa bal tuko oo waxaad ku dadaashaa in qalbigaagu joogo oo wax amuurta adduunyada aanad u xusuusan oon naftaadi uguba sheekaynoo markii uu dee sii yeelay ayaabuu markiiba xusuustay halkii meesha ay ahayd waa makaan halkii oo waqtiga dee waa wax salaadiisii uu kagaba jeedinayo bal taasoo hadalku kaba soo qaatay bal markaa waxa weeyaan wuxuu ama wuxuu horuu oga haba noqdo ama wuxuu markaa kaba soo rida ha noqdee bal fikirka iyo taas ayuu kuba soo ridayaa oo bal matalan taas wey waana dee shayd halkan kolkol culimmada waxay soo qaadaan oo kale shaydaankii markuu aadaankii maqliya qaamadii waa kan cararaya salaadii qur-aan baa la aqriyayaayo ilaahay baa la xusayaayo dee umuurihii way kuwa wada sugaya bar takbiirtii baaba jirta iyo taas ma ordaya waa kan insaanka iyo qalbigiisii kala dhex gelaya maxay xikmadu tahay tana ugaba cararay qur-aankii iyo dee kaba weyna alfaadaas iyo tiina aanu ugaba cararaynoo dee bacdulculamaa baa waxay idhaaheen waxay inoo dambaysaa cid alla ciddii dhawaaqan muadinka maqashayna markhaati u noqonayso xataa jamaadaadkii si aanu haddaba markhaati ugu noqon ayay arintiisu tahay bal waa taas oo kale xadiidkaasna iminku inoo soo wadaa baabka inooguba iman doontaa bal waxa weeye oo bal jaanibkaasa barhkoodna waxay yidhaaheen bade arrinku waxa weeyaanun aadaanku waa dhawaaq salaadii la ysugu yeedhayo oo salaadiina waxay kulansatay kamida sujuuddii isaga laguma lacnaday markuu diiday oo kale taas bal markaas ayaaba sabu la cararayaa oo kale in umur kale culimmada qaarkood ay sheegaan oo kale tani waa dhawaaq dheer oo iyadoo dee bal matalan ruuxan muadinkana waxaaba idhaahaan dee kol hadduu kama ordayo dhawaaqiisan intaa uu dhawaaqaya waa laga yaaba si kale riya inay uba soo gasho laakiin waqtigaas oo kale arrinkan iyo uu laba iman iyo dhawaaqan baa keenaynba qalbigiisu meel kale inuu kuma jeesto qalbigiisu inuu meel kaleba ku jeesto isagii waswaasiyo ayaaban keenahayne bal matalan marka ay noqotay dee waxa weeye iclaankan dheeree shahaadadii xaqa iyo iqaamadii shareecadoo la ysuguba yeedhayo lagu dhawaaqe lalaba jahray taas buu isagii kaba fogaanayaa ama umuurihii kale dee waa umuuro khaasoo ruuxii u gaaro hoos loolaba imanayo bal waatan bal waa umuuro kala duwana culimmada ay taa yidhaaheenba weeye ilaahay kaba raalli ahaado bal taas wey bal marka aadaankii imaka fadligiisii halkan intan aynooguma timi axaadiid kalena waynoo dambaysaa meelo kale uu keeni doono oo iyaguna fadliga aadaanka iyagii kuba sugan oo bal maalan taas ee imaka arinkan uu halkan uu kuba keenay oo kale dee waa fadli aadaanka uun mooye wax kale aan laguba helin kale waxaa dhici karta acmaal kale inay laba wadaagsadaan oo sidaasoo halkan uguba keenay xadiidkan baan ku yardaraynaa kolley kana wuu iskagaba xidhnaanayaa aada bay isugu munaasib yihiin baabu rafci sawti binidaa dhawaaqi oo sare loo qaado nidaha iyo dhawaaq macnaha oo markan la dhawaaqayo dee aadaankii waaba tan si dee isagana faa'iidadan baa ugu sugan ciddii dhawaaqiisa maqashayna markhaatibay u noqon dee dadkiina xusuusin iyo yeedhidii salaada ayaa bal buu gaadhayaa oo cid ka durugsan buu gaadhayaa dhawaaqii sare looguma qaaday aadaanka baabkiisa iyo wixii kuba yimi iyo fadligiisuu baabkiiya wa qaala cumar bnu cabdilcasiisi wuxuu yidhi mu-adin uu lahaa buu la hadlayay adin aadaan aadaanan aadaan samxan sahlan oo taas wailaa haddii aadaan saasa aanad aadaamayn factazilna naga dheeroo kolle madiina ay ahayd waqtigii uu waaliga kaba ahaa maha waqtigii khilaafadiisii muadinkii buu leeyahy malaa halkaas dee bal mde muadinka laynooma soo magacaabin barhkood baa yidhi waxaa dhici karta sacdulqarad inay awlaadiisii ahaydoo sacdulqarad waxaa weeyaan waa saxaabigii rasuulka ilaahay qubo uga aadaami jiray waqtigiisii buu ka aadaami jiray laakiin markii rasuulka ilaahay wafaaday bilaal aadaankii waa joojiyey jihaadkii loo baxayey buu isagu u baxay mu aadaamin oo isagu taas mar danbaa la yidhaha koluu soo yar noqdo aadaan uu dhammaynba kari waayey dadkii xataa aynu aadaamay ee waxaa la soo raray oo masjidkii madiine loo soo raray sacdulqarad baa loo soo raray waxaan dhahay markii dambana isaga maahay tafiirtiisii ayaa muddo si abumaxduuraba awlaadiisii ay usii kala dhexdhexleed maka ayuu isaguna saa ahaasa waa dhici karta markaa inuu sacd alqarad dee isagu waqtigaa ma noolayne dadkiisii uu kaba mid ahaaye bal wuxuu leeyahay aadaan samxiya sahlan oo bal maalan dabacsan oo aan tamdiid lahayn waa wuxuu diidaye bal taas waxa weeye aadaan haddii kale nagaba dheerow kolley halkan taysooba naqliya adna waxa weeye aadaankan in dhaba qasaro loo qaado waa madluub oo watan imika uu inoo keeni doono fadligeeda qeyb horena aan soo aragna shaydaanku inuu kaba ordayo fogaani saanu dhawaaqa iyo qaayihiisa uma maqlin in sawdkii laguma fiicneeyo waaba taas oo kale waabay fiican tahay iyaduna waaba tan ay markaa culimmadu mu-adinka markay eegayaan inay yidhaahaan sifaadkiisa kaba dhigaan dee waa inu ruux sawd fiican oo dhawaaqiisu dheer yahay iyo taas uu yahay bal waa mid laakiin aadaankii haddii uu noqdo naqamaadkii heesahoo kale sidiisii loo jiidjiido waasan dee muadiniinta qaar aan kuba aragno oo sawdka intaasoo goor u dhexdaad muudo si kulba la bedelayo kaloo taa uu noqdo kolley waa kaa madmuumka waa ka uu diidayo macnaha suuxu dabiicadiisii ha u aadaamo ha dheereeyo laakiin sawdkii dee in intaasoo dhan la jiido oo si naqmadii heesahoo kale ay noqoto tamdeedkaasi kolba codkii sidaasoo kale uud muudo isu bedelaya waa dhawaqiisii oo kale waa kan uu diidayeyna waana kaa madmuumkaa bal markaa waxa weeye ha fiicnaado hanala dheereeyo aadaadna kole haduuiyo waaba la jiidaya dee jiidid macruufe laakiin jiididaa keenaysa inuu heesoo kale noqdo inuu bal maalan taasoo kale tabdiid laba yimaado iyo naqamaadku waa heesoo kaleo lamido intaasoo goru dee uu dhexdaad moodo inuu ka laga rogrogayo sawdkii keli ahaa dee waa kaaga ka madmuumka marka wuxuu leeyahy aadaan sahliya dabacsan dhawaaqii dheer la kaale haddii kalena wuxuu leeyahay aadaanka faraa noogaba qaado iskaba daa bal taas buu yidhiba in oo wuxuu imika halkan kaba soo qodan ibnu abi shayba oo wasliyey ana muadinan adana fadaraba fii aadaanihi macnaa u aadaamayo tadriib buu kulaba yimi waa tadriibkan iyo dee naqamaadka aan sheegayno oo kale aadaankiisii cumar baa dee tasan ku yidhi oo wuxuu yidhi de ama aadaanka noo daah oo naga dheero haddii kale aadaanka sahliga dhawaaqii dheeraale fiicnaale laakiin tabdiidka noocaasa aan lahayn kaa laba kaale xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can cabdiلرaحman bn cabdالlahi bn cabdiلرaحman bn abi scscة اlansariyi ثuma اlmaaziniyi can abihi anahu ahbarahu ana aba saciidin اlkhudriya qaala lahu sanadka waxaan filayaa dee intooda badan waan garanaya laakiin laba nees dhalay ma xusuusta hore inaynu u soo maray cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu abi sacsaca waa niman reer ansaaro waaba kanoo dee reer maasin ah cabdullahi ibnu sayd ibnu caasim iyo aynu weysada kusoo marray bay isla reeriin cabaad ibnu tamiim iyo abuu sacsacaha isagu jaahiliyadii buu dhintay cabdiraxmaanka isagu uu dhalay xadiidka riwaayo kuma laha riwaayo kuma lehe waaba suxbaa loo sugay labadan kale isdhalay waxa weeyaan cabdiraxmaan iyo cabdullaahi waa labadan waa cabdiraxmaan ibnu cabdillahi iyo cabdullahi ibnu cabdiraxmaan labadoodani waa laba noo hiqaa labadooduba oo lagu kalsoon yahay labadoodana bukhaari iyo abu daawud iyo nasa-i iyo ibnu maaja baa wax ka horiye waxaa maqan markaa tirmidi iyo muslim baan riwaayo ku lahayn oonay kutubtooda kuba sugnayn labadooduba waa hiqaan idhe waana intaasunbaa labadaba kasoo wada saarto dee xadiidka ma soo saartaye ka dambe waa taabici waa ninkaa kaba warinayo dee saxaabigii jariirka abaa saciid alkhudri ka kale se waa qolada aan saadisa lahayn oo atbaacu taabiciintu baaban leenahay wuxuu hi ana abaa saciidin alkhudriya qaala lahu wuxuu ku yihi innii araaka waxaan ku arkaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan buu la hadlayaa tuxibu xaal aad jeceshay alghanama adhiga iyo walbaadiyata adhi jeceli kolley adhigii magaalo kuma tarmaya baadiyu markaa u baahanaya ee halkii uu daaq loogama helayay oo waa wax laasimaya taas adhiga iyo baadiyaha waad jeceshahay efayda taasaan ku arkaa buu ihi an malaa adhi buu dhaqan jiree faidaa kunta markaad ahaato fii hanamika adhigaaga dhexdii aw baadiyatik shaka amase waa tamwiica ama baadiyaada kul kolbuu baadiya ruuxu iska jooga isagoon adhi dhex joogin kolbuu adhigiisii dhex jooga isagoon baadiyihii shaba uma bixin ee bal markaad adhigaaga dhex joogto ama baadiyahaaga fa adanta bisalaati salaad aad u aadaanto farfac sawtaka binnidaa xataa keligaabaad ahaatid dhawaaqaad saroqaad cid yaanad uguma yeedhin kaloo ku imanaysa aanad rajayne dhawaaqaad saroqaad sawt codkaaga binnidaa dhawaaqii sare uguma qaad fainahu shaniya laa yasmacu ma maqlayo madaa sawti lmuadini muadinka sawtkiisa waa qaayihiisa iyo halku gaadho waa ruuxa muadinkaa sawtkiisa iyo dhawaaqiisu waa halka uu shayse uu gaadhiyo qaayihiisa ma maqlayo jinnun jin walaa insun insi walaa shay cadfu caamid calaa khaas weeye oo shay wax kastoo mawjuuda laba yidhaah marka jamaadaadkiiyo wixiibaa soo gelaya xayawaankiibaa soo gelaya dee iyaguna shahaadadii ilaahay waa garansiinaya waanay furi doonaan waanay qabanayaan taasna waxaynu caqligeenna ku doondoonoo see dhagax iyo geed ay markhaati u noqonayaan ama aadaanka uga maqlayaan ma jirto saxiixa muslim bay nooguma sugan tahay rasuulka ilaahay oo yidhi inii laa acrifu xajaran kaana yusalimu calaya qabla an ubcaa lafdiga tirmide malaa layaaliya ubcaa bucuthu way dhagax baan ogahay oo garanayaaba islaami jiray intaan lama soo dirin waa nooc tarhiis assalaamu calaykum buu nudqan u odhanaya waaba dhagax taas waxa weeyaan cuntadii baaba dee tasbiix lagama maqlayo hor taallay way noo dambaysaa kitaabkay kuma iman jirin rasuulka ilaahay ka khudbayn jiray inay oloshay oo sawd oo kale sida neefkeeda oo bal maalan taa sawdkii oo kale lagaba maqlay markii rasuulka ilaahay kaba durkay markaa umuurahani waa umuuradee ilaahay qudradii iyo te taas kuma tacalluqsan oo wax la yidhaha may waa majaaz iyo waxyaalahaas ma aha ee walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati wax kastoo markaa maqlayba maalinta qiyaama u markhaati kacaya qaala abu saciidin wuxuu yihi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam xadiidka oo dhan ma aha waa intan dambe laa yasmacu madaa sawtilmuadin iyo waxa ka dambaysa weeye ama inta hore dee ninkiibuu kula hadlaya xadiidku kaba qaatay cabdulahi cabdulaahi bnu cabdiraxmaan buu la hadlaye waaba taas weeyaan oo rasuulka ilaahay baa yidhi ruuxa muadinkaa sawdkiisa wax kastoo maqlaa markhaati bay u noqonayaan maalinta qiyaamaha waa fadli aada iyo aada u weyn weeye xadiidkana waa intan dambe intuu sheegayo ay ma kala duwan buu halkan sheekhu raximah llahu tacaala tirinaya oo adigu fuqahadii kaba mid ahaayo xadiidkii ka wada dhigay inuu dhammaantii dee uu wada marfuuc yahay oo uu saas oo kale wuxuu tirinayaa dee raafici oo kale iyo ghazaali iyo imaamkiisii waa imaam alxarameyn buu ujeeda qaadi xusein iyo ibnu daa-uud shaarixu muqtasiri intuba waa shaaficiye oo markaa kutubtoodii oo iyagu dhe laakiin dee imaam nawowi waa raggaas dee kuba bushiyey taase muhimku intan dambe inoo marfuuca axaadiiduna waxay nooguma sugan dee bal fadliga weyne uu leeyahay aadaanku la owleeyayoo waxa markhaati uba noqonaya dee wax alla wixii dhawaaqiisaa maqlay oo dhan taas baa iyada uba noqonayo taasna xadiidka waxaa kaloo inooguma sugan waana kii saxaabigu soo qaataye inay mustaxab tahay dhawaaqii inuu sare u qaado ruuxii muadinkaha si bal cidda markhaatiga u noqonaysa anay u badnaato dee ciddii uu gaari karaya inuu gaadho laakiin maa lam yashadaw yataada bih maaha dee isagii inta karaankaagii wax ka baxsan la kaaliyo hadhow isaga dhibi ay kuma timaado taas maaha ee waa intii karaankiisa isaga dhibayn inuu sare u qaado ari iyo baadiyo layskaba jeclaada khaasatan markay fidno iyo waxyaalahaasi dhacaan min camali salafi saalix baabay ahaydoo bal markaa taas kol hadduu ruuxu acmaashiisii laba imanayo ee dhibaata ma jirtee arinta kale inooguma suganee muhimka xadiidka imika nin keliya weeye arigiisii buu dhex joogaa haddana aadaan buu yidhi marka ruuxii keli ahaana hadduu meel cidla ama joogo oonu rajaynaynba cid isaga laba tukata inuu aadaamayo dhawaaqii sidan sare u qaadayo dee faa'iidadan kalaa kuma sugan oo dee aadaanku kol waxay dhahaan ma waa xaq waqtigu leeyahay markaa ninkaasa waa inuu aadaamaya kol waa salaadani xaq ay leedahay salaadina uu tukanaya haddii la yidhaha waa ducawn ila ljamaca markaasay imanaysaa kol haddaan jamaaco loo yeedhaya jirin dee waxba aadaankii looma baahnee laakiin dee umuuraha kalaa jira waa kana ninkan keliya uu ku lahaa saxaabigani bal taas iyada xadiidka way nooguma sugantay wallah subxana wa tacala cala aclam subxaanaka allahuma bixamdika